dhismaha madarasadan iyo welibaa bilaabayna walaalo muxsiniin ay ku jeedaan degmada afmado ee gobolka jubbada hoose madarasadaas oo lankamaga dalin rajo welina waa laka bara doona in gabdho agoonta ee ku nool degmadaasi iyo in la kaxanaaneeyo maadaama iyo in hanoonbaahan gabdho agoonta ee danyarta ee nin la garab suruma sheekh cusmaan yuusuf iyo sheekh bashiir macalin abshir oo kumid ee culamaahudiinka degmada afmadow iyo weliba iyo ku hadalena muhiimada iyo madarasadan in la taho gabdho agoonta ee ku nool degmada afmadow iyoona sheegeen in hadda dhismaha xaruntan iyo roog city maadaama uu soo dhammaaday qarashkii iyo-ona bulshada qurbajoogta iyo haan deegaanka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba ka baaqeen in lagu qiib qaado dhammaystirka xaruntaana wsali allahuma wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wabacd awalan walaalayaal ilaahay inuu ka cabsano subxaanahu wa tacaala bacda taqwa goobtana waa goob waxbarasho waxbarashada qeybaheeda kala duwan loogu talagalay loogu talagalay agoon in wax lagu baro wiil iyo gabdho waxay noqdaan wax lagu baro aan aabbahoodii dhintay oo agoommo oon tabar lahayn dad muxsiniina ayaa isxilqaamay goobtan diyaariyo gaday guryahana walaalyaal ku dhisay markaa kharajkii baa dhammaaday kharajkii hadduu dhammaaday haddii waxba waa dadkii waxba way calaa calayn waxba islama hayaan waxay codsanaynaa oy dadka ka codsanayaan islaamka ah nin waliba oo ka qayb qaadanayo nin waliba oo awood u leh sadaqada inuu wax ku darsado ilahay dartiisa loo dhisay looma dhisin dad gaare ma ayna dhisanin waxaa loo dhisay waa goob muxuu ahaa loogu dhisay agoon loogu talagalo ah looguna talagalay waxbarashada qeybaheeda kala duwan xagga diinta in wax laga baro farsamada gacanta laga baro howlo badan lagu sameeyo ayaa lagu talagalay markaa hadda uu dhisma guriga intiisa badan waxaa u dhiman maxaan dhihi jiray laborafiilihibaa dhiman iyo musqulihibaa dhiman kushiinkiibaa dhiman ganjaalkii iyo wixii oo dhan baa dhiman waxyaalahaasa dhiman iyo rinjiyaalkiibaa dhiman walaalayaal waxaanu idinka codsanaynaa qofkii islaama oo wax ku darsan karo inuu ku darsado waa sidaa sheekhu uu sheegay sheekh cumaan yuusuf goobtani waa goob dadka muslimiinta ee aytaamka ah agoonta ah loo dhisay agoonta dadka muslimiinta oo dhan baa loo dhisay dadkii dhisay ilaahay subxaana wa tacaala ajirka fara badan haka siiyo ilahay ha u laablaabo intanay soo gaarsiiyeen tabartooda intanay dhannaatay waxaan doonaynaa in cid walboo muslim oo aragto ay ka qayb qaadato qof walbaba inta tabartiisa ah qofkana wuxuu horumarsadaa wax u taraayo wax uu dibdigto wax uma taro sidaa darteeda marka dadka waxaan ku boorinaynaa sadaqada waa waxa ugu horo qofka tamanin doono markuu dhinto oo uu dhihi doono lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin fa asadaqa markuu dhinto qofku wuxuu dhihi doonaa ilaahayow hal marna iyo celisid maxaad samayni lahayd haddii lagu celiyo fa asadaqa wa akun min asaalixiin saa darteeda marka waxaan dadka ku guwaabinaynaa qof walba oo arko kariibkani wuxuu ku darsani karo tabartiisa inuu kusoo darsado goobtan intii horena waan u ducaynaynaa intan soo gaarsiisay ilaahay subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka u saaro meelihii ay ka bixiyeen bedel khayr qabo deg dega ilaahay ha siiyo